waxaan maanta halkaan isugu nimaadnay oo shirkan jiraadaan u qabanay arrinta maamul samaynta baydhabo gobolladan koonfureed loo loogu samaynayo oo ayaamahan mugdi ku jirtay ayaa waxaan rabnaa in aan mowqifka iyaga ka caddayno waxa ummaddaas loo samaynayan ay noqdaan wax loo wada dhan yahay sidaa darteed sidaa la socotaan waxaanu la hadlaynaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha madaxda dalka ugu sarreysa waxaan ka codsanaynaa ummaddaas la jahawareeriyey sida banooniga loogu ciyaaraayo marna la dilaayo marna la dhaawacayo marna xoog lagu maquurinaayo rabitaankoodii iyo muxuu ahaa waxa ay samaystaan laga diiday haddana jahawareer kale loogu daray oo mar kasta la leeyahay muxuu ahaa marba warqad iskhilaafsan meeshan ka baxayso waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyiinta sare inay arrintaas si degdega jawaab cad uga bixiyaan waxa ay ka damacsan yihiin maamulkaas ay sheegaan ummadda waxay rabtay weydi waa la diiday waxa iyaga ay rabaan inay sheegaan ay u sheegaan ummadda ay yidhaahaan war waxaasaan rabnaa saasaa loo sameey yidhaahaan sida ugu dhaqsiyaha badan baydhabo dhibka ka taagan in lasoo afjaro oo sidii dastuurka iyo sharciyada ay qabeen waaba laga leexday haddana roolka siyaasadeed lagu soo celiyo oo waxa laisku waafaqsan yahay madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha iyo baar iyo xildhibaanada ay isku waafaqsan yihiin in maanta ay kasoo baxdo maamulka sare oo arrinta baydhabo sida hadda ay tahay laga dhaafo waxaan u aragnaa hadday saan kusii socoto in ay la gelayso faraha wax aan hadhow maaro loo helaynin daawona loo helaynin marka si taanu u dhicin oo ummaddaas hadda qax iyo muxuua barakac aan loogu ridin in maamulka sare hoggaanka sare ee dalka ay mowqif cad ka istaagaan saddexdooda wada jiro ay yidhaahaan sidaas iyo sidaasaa la rabaa ayaan wax u rabnaa u samaynaynaa sharciyaddii waaba la diiday laakiin rabitaankooda maanta waxay rabaan inay ummadda u sheegaan annagana waxaan kula talinaynaa inta dhib ka dhici lahaa wax alla waxay madaxda sare soo goyso in lagu hoggaansamo waxna lagu dhisto laguna socdo taas oan u arkayno ummadda danteeda ummadda oo maanta marxaladda ay ku jirta dhinac shabaab ka joogo dhinac abaar hayso meel loo qaxayo meel loo socdo aan lahayn inaan rabsho lagu abuurin inaan muxuu ahaa aan la bixinin inaan muxuu aha laisku dilin inaan laisku farin dib heshiisiinta meesha laga furay siday tahay in loo dhaqangeliyo haddii loo dhaqangelin waaye inaa waxaa dhibka loo geystay laga soo qaado ummadaasaan codsanaynaa intaas ayaa shirka ayaga ku saabsanaa baaqaas waxaan u diraynaa madaxda sare ee qaranka madaxweynaha kow ka yahay ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka waxaan ku hadlaynaa afka ummadda deegaanadaas degto oo koonfur galbeed oo laleeyahay maamula loo sameynayo mumathiliintoodii baarlamaanka ugu jirtaan nahay annagoo codkooda ku hadlayno waxaan rabnaa xal deg deg ah in laga gaaro arrinta iyadaa waa salaamanteena
bismi illaahi raxmaan sida saahibkay sheegay baydhabo guddo sanad i bar madinka yarta ah jahawaraar imailnan jeeda langordaan oo mar welbana walaha bahaw walkalaha kudawa bahaw meelaha ku bahaw isku meelaya iyo ka waraari shacabti ka noolaay gobolada koonfur galbeed walaailahamari dubmanka nagadaan wal wada ogi wali ku hadlaan hataa meelashood sida saahibkayga horey sheegay madaxda dawladda federaalka wali ku codsadaanna walayo fadaayan ani shacabka in sheegaan wali la gordo waayo walayo fadaayan gobolladan ku fadaayan may weelay warqado madaxda mas-uuliinta maamuladaas ka hoolan aragta shalgadiisan kasta qabeen shal haysadaan oo madaxda xafiisyada la kubati hooba la sheen naftooba ka wareeraan walayooba ka wareeraan ka wareeraan oo shacabkana ka wareeri ini hata meelo roogta isku aragto ku qaadadaan walayo fadaayaan oo isku aragta isku cafe ini gorodaan isla gorodaan isla fahmaan wala suurtagalawna iyo wala aan suurtagalaanan iswarsadaan wala buuq sheenaw iyo wala degenaansha sheenawna iswarsadaan meelanka dambaytona go-aanka isadeeraan oo qoraal ah oo af ah oo inshal dawaan shacabkaas in sheegaan iyo ku oslaan beesha caalamkan in sheegaan oo ku oslaan maywelay dadka misil akhyaaradhi misil mas-uuli ma ahaa ugaartida ma eraana ay foojo badan ka wareeray shacabkii foojo badana ka wareeray hatati inka dambayti lama warqadood inka dambayti oo isdiidaawiya bay dhowseedaan